halkani waa radio ergo isha wararka ee arrimaha bini'aadanimada
waa tahay akhyaartana dhegaysanaysa ayarga ayaad nagala socotaan haddii aan guda galo barnaamijkan aan ku bilaabo magaalada hargeysa waxaa ku taala xarun caawisa dadka qaba xanuunka aidiska xaruntaasi waxay dadka ka caawisaa inay isu guuriso dadka qaba xanuunkan h i v aidiska islamarkaana ay dhalaan caruur ka caafimaad qabta xanuunkaasi warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada hargeysa ka soo diray wariyaha rediyow ergo ilyas cabdicali waa qoys lamaana oo ku nool koonfurta magaalada hargeysa bisha sagaalaad ayaa ilmo ku soo biiraya qoyskan waana midda kor u sii qaaday farxadda nolosha ay ku jiraan hadda meherkooda waxaa laga joogaa muddo laba iyo toban bilooda qoys ahaan waxa ay la mid yihiin dadka kale ee magaalada hase yeeshee xaaladda caafimaada ee ku jiraan kalama sirna waxayna la nool yihiin xanuunka h i v aidiska axmed ay sheegay in xaaskiisa uu guursaday kadib markii ay isku arkeen cisbitaalka weyn ee hargeysa qaybta dawooyinka ay ka qaadaan dadka la nool cudurka h i v-ga wuxuu sheegay inuu ku qancay inuu la hadlo markii uu ka helay dabiicaddeeda oo ay ku qanacday inay qoys yegleelaan ururka u dooda bukaanada la nool cudurka aidiska ayaa axmed kula teliyey inuu guursado gabadh xanuunkana nool si bulshada uga sii mid ahaado faquuqa bulshada iyo cadaadiska maskaxda uu ka dareemayana uu ka yaraado markada anugu telefoon walaalka wada xidhiidhna ma garanaysaa xaaladeedana de waa loola socday ma garanaysaa marka sidaa darteed baan uwarta isku guursanay labadeeda marka dee wax mushkiladaho nala kulantay ma jirin sidii baan aanu weli haddaa dee ku wada noolahay telefoonka isku horeysan sidii waan ayaan isku helay dee calafna meesha wuu yaalay ma garanaysaa dee arooskii iyo sida aduu si ilaahay uu noo dhigi yeeray ma garanaysaa markaa dee anugu riyaanu ismehersanay waanu ismehersanay ri meherkii dhacay kadib dee guri baanu iska kiraysanay
qoyskan waxaa u shaqeeya axmed oo waardiye ka qaata boqol iyo konton dollar ayaa si saddex bilaa uga caawisa raashinka oo isugu jira beriis buur sonkor iyo saliid
hadda kaltuun waxaa u diyaarinaysaa odageeda qadada maanta si marka uu yimaado qadadaan karanaya xajaaxuda maanta soo qada doonanaya haa waa kaltuun oo raashin karinaysa axmed ayaa salaada duhur kadib soo qada tegaya sida ay noo sheegtay waxa ay leedahay uur lix bilooda ilmaheeda uurka ku jira si aanu u qaadin h i v-ga waxa ay qaadanaysaa dawo ka hor tegaysa in xanuunka uu qaado muddo afar sannaa oo ay la noolayd xanuunka aidhiska ergo ayay uga warantay markii xanuunka lagu arkay waxa ay samaysay iyo sida ay nolosheedu ahayd dareenkayga wallahi markii hore horta waan naxay markii dambena ilaahay baan isku xidha saacadeedana waan dhimanaya timde qof noloshii la wadaagaan helay markii hore murugan de waan murugoon jiray oo waxaan sunan jiray malaa maantaba dee nololka ugu dambaysa dee iminka markaan guri iyo caruur iyo dee reer helayna aaniyadeediiyo qalbigayga u dhisma dee anigaa noolna alxamdulilah si wanaagsan daashkiaan xidhay u fiicna u fiicna de noloshaydii anigaa waday magaade toban lamaana oo cudurkaasi la nool ayaa lixdii bilood oo u dambeeyey isguursaday qoysaskaasi waxay kala degan yihiin hargeysa berbera boorame iyo burco cali cabdiraxmaan hugur madaxa isku xidhka dadweynaha ee ururka talawadaag waxa uu ii sheegay in qofkii cudurkaasi la nool ee isku daya inuu gursado ay diiwaangeliyaan kadibna ay isku xidhaan lamaanaha ergo ayuu u sheegay inay ka caawiyaan lacagta guurka iyo inay dadkaasi isku arkaan kulannada waxyigelinta ee ay sameeyaan wuxuu sheegay in dadka cudurkani la nool ay kula taliyaan inay guursadaan qof la mid a si aanay bulshada uga dhex bixin marka ay kala kulmaan takoorka dadka la nool ee ay ku dhex jiraan garobiskaasi markay isu yimaadaan maxay haatay hablihii iyo raggii iyo hooyooyinkii iyo caruurtii iyo waxoo dhami macluumaad fara badan oo dheeriyaa la kala qaataa sida fayraska loola noolaado sida maxay haatay takoorka iyo mashaakila looga hortago sida wax laysu taro sida maxay haatay waxyaabahaasi baa lagu kala qaataa guulaha ugu fara badan marka markaa maxay haatay laga gaadhay waxa weeyaan inaan inay yimaadaan qoysas badan oo in lasoo guuriyo halka dadku ay iska bartaan nidaamkaa dadku maxay ta isugu yimaadaan oo iska bartaan oo dabadeetna way isguursadaan oo normal sida qoysaskeenan baa dee reerka hooyada inanta reerkii la weystaa loo fadhiistaa hodhee la tagaa kuwana waxa weeyaan maxaahatoy kuwa nagala soo xidhiidha dadka dibadda jooga waxaa iyadana guulahoo la taaban karaa maxaahatoy intaan ogna imika qoysaska isguursa dhammaan qoysaska isguursada waxaa kala shaqeeya inay isguursadaan cali oo ka tirsan tala wadaag lamaanahan aan la kulmay waxa ay ku dhex jiraan bulshada sirta xanuunka ay la nool yihiinna waxa ay ku kooban tahay gurigooda ayaan xashi ma aha magaceeda runta h i v ga ayay la nooshahay muddo saddex sanno ah bishii january ee sanadkan ayay nolosha la wadaag caalin oo muddo toban sanno ah xanuunka la nool qoyskan guurku waxa uu yahay maalin kale oo ay dib u dhasheen waxa ay ku faraxsan yihiin noloshani ay ku jiraan inkastoo aanay aroos samaysan haddana waa ay u dacaysteen arooskooda marti badan ayaa u soo hambalyeysay munaasabadda meherkooda ayaan ayaa iga warrantay dareenkeeda markii asxaabteedu u soo direen fariimaha hambalyada arooska
a maasha allah wallaahi tii hore arooskaygii hore iyo arooska nisaam deerun buu ahaa sidaan markii hore ugu faraxsanaa laga yaabaa iminka waayo arag baanahay si kasii fiicanna naguba sii faraxsanahayoon anigoo bositifa caro caafimaad qabta dhalaayo qof bositif oo ila midaan hay tala wadaagna waxa ay ka taageertay siddeed boqol oo dollar oo uu ku gatay qalabka guriga
markii laygu yidhi qofcaynka ula mid abaa jiro aad nolosha wada qaybsan kartaan waxa aanu u wada xidhiirnay oo dee kolley dad isku mida ayaynu nahay dad sidii dee dadka kale aan ka duwan baynu nahay marka waxa weye inagu inaynu mar walba dad dan wada wata ayaynu nahay marka sidii dadkii qoysaskii kale waan ka duwan nahay waa inaynu isilaashanaa markaa iyadana wayla fahantay yani si weyn baan wax ku sheegay isma dhibno isma aad iyo aad waan mabsuud bay ka noqotay guriga uu ku nool yahay isaga ayaa hantuu leh wuxuu sheegay in bulshada la jaarka ay xanuunka ku xantaan balse aanay isku mashquulin waxa ay dadku ka aaminsan yihiin oo qoyskiisa uu ku ilaabo arrintaasi saddex iyo labaatan carruura ayaa lixdii bilood ee u dambeeyey ay hooyooyinka h i v adhiska la nool ay ku umileen cisbitaalka guud ee hargeysa sida ay raadiyergow sheegtay doctor xamda maxamed nuux oo ah umlisada haweenka cudurka la nool u shaqaysa digtoorku waxa ay sheegtay in carruurtaasi ay wada dhasheen iyagoo aan xanuunkaasi ka qaadin waalidkood waxa ay sharaxday sida ay ilmaha uga ilaaliyaan xanuunkaasi si aanu u qaadin
waxa weeyaan marka ilmuhu laba jeer ayuu ilmaha hooyaduu gudbisaa wakhtiga dhalmada iyo wakhtiga naasnuujinta labadaana si fiican ayaana looga iminka si la siibeli yidhiba iminka lixda bilood oo horeeya ilmaha waaba la siin karaa qofka hadduu dawada si fiican u qaato maxamed cabdiraxmaan la taliyaha dadka cudurka la nool ee cisbitaalka weyn wuxuu ergo u sheegay in bulshada ay kala kulmaan faquuq badan oo ah in guryaha laga saaro si ay lamaanaha kula taliyaan inay samaystaan hanti ay leeyihiin qofkuna marka labadii qof iyagoo bositive markay isguursadaan waxay yaraanaysaa fayraskii tarmadiisa dareenkiisa uu yaraanaya waayo sababto waxa weeyaan dawadan a r t da qofku markuu qaato dawada a r t da markuu qaato uu la tacaalaya xanuunkii wuu kontaroolaya deedna xanuunkii waxaa laga yaabaa dhiiggiisaba inuu negative noqdo hadduuse qofka dawadii kala jaro dee resistan bay ku samaynaysaa dawada hadduu kala jaro marka waxay noqonaysaa in inay dawada sida bacteriyada t b do kale ay ula qabsato lixdan qoys oo la nool h i v adhiska ayaa la isku guuriyey saddexdii sanne ee u dambeeyey deegaanada somalilan boqol iyo sagaal iyo afartan carruur ah oo aan cudurkaasi h i v adhiska la noolayn ayay dhaleen haweenkaasi cudurka la nool sida lagu diiwaangeliyey waarhka umalaha ee cisbitaalka weyn ee hargeysa liyaas cabdi cali raadiyo ergo hargeysa
halkani waa radio ergo isha wararka ee arrimaha bini'aadannimada